إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhagaysanaysaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday xerada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ee degmada qoryooley ciidamada liyu booliis ayaa dhibaato isugu jira jirdil iyo burburin deegaan u geystay dadka soomaaliyeed ee ku nool dhulka soomaali galbeed alkataib al akhbaariya ayaa baahisay sheekh jaamac cabdisalaan oo kamid a culimada soomaaliyeed oo dardaaran u jeedinaya ciidamadii mujaahidiinta ee weeraray saldhigga ciidamada uganda ee buula mareer bil ka hor wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo bandhigtay toddoba askari oo kasoo goostay dowladda federaalka iskuna dhiibaya mujaahidiinta al-shabaab xogo dheeraada ayaa laga helayaa xiisadii dhowaan ka qaraxday ruushka iyadoona baiden uu markii ugu horeysay ka hadlaya arrinkaas
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxa ay dagaal ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye iyo saldhigga dowladda federaalk ee degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa dagaal habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin magaalada qoryooley iyo sidoo kale dowladda federaalka weerarkaas waxaa lagu soo waramayaa in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamadaas weliwan tafaasiil dheeraada laga haynin ciidamada liyu booliis ayaa dhibaatay isugu jirtay jirdil iyo burburin deegaan u geystay dadka ku nool dhulka soomaali galbeed warkaas waxaa faahfaahinaya mahad cubeyd
waxaa deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed laga soo sheegayaa tacadiyo waaweyn oo ay dadka soomaalida kula kaceen maleeshiyaadka loogu yeero liyu booliiska kuwaasoo ay xabashidu u samaysatay si ay u gumaadaan dadka soomaalida wararka halkaas ka imaanaya ayaa sheegaya in deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee askarta liyu boolisku ka geysteen dhibaatooyin kala duwan oo ay kula kaceen dadkii halkaas ku noolaa xadgudubyada ay geysteen maleeshiyaadka liyu booliska waxaa ka mid ah inay dhallinyaro ku nool magaalada wardheer ku gureen xabsiyo dusha sare ka furan kuwaasoo ay ku jirdilayaan islamarkaana baco basbaas lagu shubay madaxa u gelinayaan wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in sidoo kale askarta liyu boolisku ay burburiyeen deegaano la as-aasay muddo hadda laga joogo soddon sano ka hor kuwaasoo ay ku noolaayeen kumanaan qof waxayna sidoo kale dhulka la simeen in ka badan laba boqol oo baraagood oo ay biyo ka cabi jireen meelaha ay xadgudubyada ka geysteen liyu booliska waxaa ka mid ah degmada ceelkariya oo ay ka fureen xarumo ciqaabeed u eg xabsigii loo yiqiinay jeel ogaadeen waxayna ku dhibaateeyaan dadka deegaanka oo ay kula kacaan ciqaabo uusan caqligu suuraysan karin arrimahan aan hadda soo tilmaanay ayaa waxaa la sheegayaa inay daba socdaan isku dhac dhex maray laba beelood oo walaalo ah kuwaasoo dagaal ku dhex maray deegaan hoos yimaada degmada wardheer waxayna liyuu boolisku fursad u arkeen dhacdadaas intaas kadibna waxay ku dhaqaaqeen dhibaatooyinkii badnaa ee aan hadda kasoo sheekaynay culimo odayaal iyo indheergaradkii deegaanka ayay u taxaabeen xabsi ku yaalla magaalada goday kadib markii ay isku dayeen inay ku baxaan beelaha walaalaha ah ee dirirtu dhex martay arrintan waxaa xaqiijinaya mid ka mid ah dadka u dhashay dhulka soomaali galbeed oo xog ogaal u ah waxa ka dhacaya halkaas waad mahadsan tahay walaale waxaa weeye walaale dadka sidan dadka dacadtiga ugu samaynayo waxaa weeye waa ciidankii deegaanka ee soomaalida weey oo ugu sarreeyo taliyaha ciidanka booliska gaafeedhe ku-xigeenkiisa maxamed axmed garaad ilka casan ninka layihahdo ee kornaylka raggaa weeye iyo inta kasii hooseyso weeye walaalle waxa dadka sidan u gelahaya ee dadka sidan u bahadilahaya ee caruurta sidan u ceejinaya ee dadka sidan bacaa madaxa u gelinaya waa sheeka aan la yaabnay waa waxay ka faa'iideen oo kala hadheen xukuumaddii tigreega ay ka barteen weeye waa ardaydii tigrayga ahaayeen walaal dadkii tigraygu aflixiyey weeye marka waa wixii ay ka barteen weeye dadka waxay sidan ugu gelhayaan waa wax la yaaba waa waxaan la yaabnay waa sheeko nagu cusub weeye sidoo kale dadkan bermagedada waxay u geeyeen goday dadka la geey waa dadkii bermagedadaha dadkan ahaa ee labada beelood isku dhacay dadkoodii ama salaadiintoodii ama waxgaradkoodii weeye hadday tahay baranbarsiyo hadday tahay oday dhaqameedka hadday tahay waxgaradkii dhowaan ay ahayd markii maleeshiyaadka liyu boolisku ay xasuuq baan u geysteen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka shabeelle oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed
alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo dardaaran u jeedinaya ciidamadii mujaahidiinta ee weeraray saldhigga ciidamada yugandheeska ee buulamareer bil ka hor warkaas waxaa faahfaahinaya haashim muasasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay baahisay kelimo dardaaran ah oo sheekh jaamac cabdisalaan warsame u jeediyey raggii furtay xeradii ciidamada shisheeye ee ugandha kaga sugnaayeen gudaha degmada boolamareer ee gobolka shabeellada hoose sheekha ayaa soo qaatay tusaalooyin muujinaya sida ay lagama maarmaanka u tahay tala saarashada allah waxaynu ogsoonahay qurunka midoobay qurmada midoobay oo beesha caalamka lagu isku magacaabay inay kulligoona suu keenbahaysteen gaalo iyo gaalo raacba yaynu bahaysananaa iyo noo kaalmaynaya innagana aan ku tushanayna allah tabaaraka wa tacaala ilaahay nebigiisa wuxuu ku leeyahay rabbi baa kugu filan wa xasbu man itabacaka cid alle ciddii ku raacdana rabbi baa ku filan keligaa haddaad tahay iyo haddaad badan tihiinba faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsika waa kan ilaahay dhahay keligaa haddaad dagaalanto waxa weeye rabbi baa kugu filan ogow haddii dabaabaadka iyo diyaaradaha iyo wax walba la soo daayo ilaahay baa subxaana wa tacaala awooddiisaa ka sarraysa isagaan ku taashanaynaa isagaa nugu filan oo kaafigeennaa sidoo kale wuxuu ka sheekeeyey qisooyin ay uga warrameen ragga jihaadka la nool iyo mucjisaadka ay ku arkeen walaalihii jihaadka gelayay markay kuu sheekeeyaan waabad yaabaysaa sagaal qadiyo nin baan ka tiriyey maaldhaweed noo sheekaynaya hela yaabadnaa shan beri annagoo khatan buuyi shan beri biyo maahane biyaa ilaahayna siinaya hadba meel iska fadhiya oo naftina idhacaysa aan tillaabsan laanahay waxaanu nimid kurus geeloo meel saaran laa ilaaha ila allah kurus geeloo geed saaran baanu nimid markaasaan dhalaalsannay xoogaa faraqyada laga helo beriista baan ku karsannay nin walba laba jeeru cantuugay nolol baa noo soo noqotay marka aynu ku tashanna awoodda rabbi keligeen ma nihin laakiin maxaa la rabaa innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin camalkan waxaa laynooga aqbalayaa oo ducadaynu ku soconaysaa oo aynu malaa'igtu gurmadka rabbi inoogu imaanaya markaynu taqwo markaan la nimaano si kastaba ahaatee dagaalkii buulamareer ayaa lagu soo afjaray guuto ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha halkaas oo lagu dilay in ka badan laba boqol oo ugandheys ah
wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo bandhigtay toddoba askari oo kasoo goostay dowladda federaalka iskuna dhiibaya mujaahidiinta al-shabaab magaalada ceeb uurur ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxaa lagu soo bandhigay toddoba askari oo qeyb ka ahaa ciidamadii dowladda federaalka dhowaan soo dhoobtay deegaano ka mid a gobolka galgaduud iyo sidoo kale hiiraan kuwaasi oo sheegayay inay weerarayaan wilaayaadka islaamiga ah ciidankan ayaa waxay ka sheekeynayaan xaaladda adag oo ay ku sugnaayeen iyagoona fariin u diraya ciidamada ku haray safka shisheeyaha anuu magaceygu yahay cabdisalaan cabdulaahi maxamuud waxaa naga soo biiray muqdisho adii bishii shanaad kabacdi waxaa imaada dhuusafareeb bishii lixaad aniga ayakana intaasaa la socda kabacdina haddana albuura ku sugan ragga a kasoo toga asxaabteydana waxaainay ugu daysadaan aniga insha allah cabdisalaan maxamed cali ano eh waxaan soo la socday xildhibaan jaafar xamara laga soo qaaday beledweynaan kasoo deganay maxaasaa imaanay aalbuur iyo wadankaas iyo dhulkaasa laqabaa layiri dagaal baan soo qaadnay waa kaasaa gorof iyo meelaa wati waxa dhalam anag iyo mujaahidiintan ugu dhex mareen wati soo gudubnay wabxaan imaanay alxamdulilah wabxaan ka laabanay waxay xagga gaari rabay waxay dhinaca gaari rababo kadibna maxaas markaan tegane laba maalmood aan joogay meeshii mujaahidiintu ay qarxi doonaan oo shaaji ay ku galeen gurigaasaan qoray aan wadiyo bakaama ku tiriyey waana kasii tegay balweyna diyaad ka raacay xamaraan si galay saas daraadeed oo iskaga haray marka anuu ah cabdullaahi ismaaciil axmed dhuxulow kuna dhashay jacar gaar ahaan galgaduud ka yimid muqdisho dagaalka uu dhacay macasalaamo gaalaan isaga wada laabanay aniga waa laabtay waxa kalena waxay meel ay aadeen inuu ma sheegi karo waxaan u baaqayaa ragga hadda naga jirana insha allahu inay yimaadiin ayagoo ay nagu daystaan beriga ay maantay ay ka soo naqdaan ay balaayadaas iyo itixaankaas haysto magacaygu waa axmed cali raage waxaan ka imid muqdisho waxaana ahay waxaan kamid ahay nimanka riddada imise sana ka tirsaneed marka laba sano iyo muddadaas shaqadaadu maxay ahayd marka muddadaas bilo kamid a waxay ahayd macallin tababaraan ahay waxay ka dambeeyeen waxaan kamid ahay ilaalada dugsiga xaranacna magacayga waa saciid cabdinuur cabdulaahi waxaan ahay dhalinyarada lasoo qalday aan kamid ahay waxaan kasoo baxay xamar waxaa yar la yirahda cabdi maxamuud oo baawar iga soo dhiibay xamar oo igu yiri afar boqolaa lagu siinahay geedo samreeb laba baawur aan ahayn gaariga muxuu ahaa baawur cabdibilaah magacaygu waa mahdi cali salaad oo ka yimiday magaalada xamar shaqay jira dowladda ridada waxay igu dhaatay aniga markaa inaan soo baxdo macay waan soo wacay waxaa idhi walaadaha la weydiiyo ninkan shaqadan waxay ta- aan ku- aan ku jiray waxaa la sheegaysiy shaqada inay shaqa dambiilaha oo nin qof ridada aan shaqa jiranaysa haddana inaan ka tobo keenoon waddankayga walaadahii soo dhex galaan uumida xildhibaan jacfar iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk oo xilligaasi qandaraas lacageed uga soo qaatay shisheeyaha inay ku duulaan deegaano kamid a wilaayadka islaamiga ah ayaa hadda waxay ku sugan yihiin wadamo dhaca yurub iyo sidoo kale galbeedka in badan oo kamid a ciidamadaas ayaa markii ay dareemeen in qandaraas lagu dulgalay waxa ay ka baxeen sufuufta iyagoona in badan oo kamid a isku dhiibay mujaahidiinta al-shabaab halka qaarkoodna ay dib ugu noqdeen xeryihii laga soo daabulay warkaani saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan xogo dheeraada ayaa laga helayaa xiisadii dhowaan ka qaraxday ruushka iyadoona baydhan uu markii ugu horeysay ka hadlay arrinkaas dhowaan waxaa dalka ruushka ka dhacay wax uu muuqday isku day afgambi oo ay maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha fagner ku doonayeen inay ku inqilaabaan xukuumadda moscow wararka qaar ayaa sheegayay in howshu ahayd mid la isku ogaa islamarkaana lagu kala saarayay saraakiisha murtasaqada fagner kuwii soo dhoweeyey xiisadda ayaana faylalkooda loo gudbiyey putin sida ay xogaha qaar tilmaamayaan markii ugu horeysay madaxweynaha mareykanka jo biden oo ka hadlay qallaasihii dhowaan martigelisay dowladda ruushka wuxuu sheegay inaysan wax cilaaqa ah la lahayn waxa ka dhacaya dalkaas waxaan isku afgaranay aniga iyo dowladaha aan xulafada nahay in aynan putin wax cudurdaar ah u siinin inuu isbahaysiga nato ku eedeeyo waxa ka socda dalkaas sidaasi waxaa yidhi jo biden oo ah madaxweynaha mareykanka warkii subaxnimo aad kala socoteen saakay idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa